The hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalinimo arbaca taariikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idin kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho bartay xirfado kala duwan oo isugu jira farshaxanka iyo habka qurxinta dumarka waxyaalaha aan sawiro waxaa ka mid ah sawirada turjumaya waalidiinta ilmahooda sidoo kale sawirada hidiyo dhaqanka sawirada cadceedu markay sii dhacayso iyo sawiro kaloo badan waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan diyaarinta kalluunka kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka madhnayn jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga imaha dhereerku ciyaarihi ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ururka midowda yurub ayaa ku tilmaamay baaqa ka soo yeedhay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ee ku aadan in dadweynaha turkigu aanay iibsan badeecadaha faransiiska arrin baalmarsan heshiisyadii ay midowda yurub la saxeexdeen turkiga midowda yurub ayaa sheegay in baaqa ka soo yeedhay madaxweynaha turkiga uu sabab u noqon karo in ay sii kala fogaadaan turkiga iyo dalalka xubinta ka ah midowda yurub madaxweyne erdogan ayaa shacabka dalkiisa turkiga ugu baaqay in aanay iibsan badeecadaha laga keeno faransiiska isagoo ka jawaabayay hadallo kasoo yeedhay madaxweynaha faransiiska oo ay ka xumaadeen dalalka islaamka ah xilli toddobaad uun uu ka harsan yahay doorashada maraykanka ayaa madaxweyne donald trump oo ka tartamaya xisbiga jamhuuriga iyo joe biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga islamarkaana madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanku ay u jihaysteen gobollada lagu hirdamayo si ay u xoojiyaan taageeradooda ay ku rabaan inay ku guulaystaan muddaxileed afar sanna ah aqalka cad qoshaha safarkooda ayaa muujinaya gobollada lagu baratamayo xilli ray ururinta ay muujinayso in joe biden uu trump guud ahaanba dalka oo dhan ka horreeya boqolkiiba sagaal iyadoo kale badha tiradani ay yihiin gobollada lagu hirdamayo oo u badan in iyagu go'aamiyaan waxa soo baxaya salaasadii ayaa trump oo difaac ku jira oo u jihaystay saddexda gobol ee ku yaalla bartamaha galbeedka dalka kuwaasoo ku guulaystay doorashadii ula baratamay hillary clinton sannadkii laba kun iyo lix iyo toban gobolladan oo ay ka mid yihiin michigan wisconsin iyo weliba nebraska kuwaasoo uu u baahan yahay inuu mar kala hantiyo si uu muddaxileed labaad ugu guulaysto
sanadihii u dambeeyey waxaa soo badanayay gabdhaha dhallinyarada ah ee baranaya xirfadaha farshaxanka qaar ayaa barta xirfadda qurxinta dumarka ee loo yaqaano maykabka warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool hibooyinka kala duwan ee dhallinyaradu ay leeyihiin ayaa waxay tahay mid dhowaanahani kusoo badanaysa dhallinyarada gaar ahaan hablaha ayaa si weyn waxa ay u jecel yihiin sawirista qaybaha kala duwan deegaanka cimilada iyo inay farshaxanka bartaan laba ka mid a hablaha dhallinyarada ee sida weyn farshaxankaasi u sameeyo oo aan dhowaantani kula kulmay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyagoona ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee ku yaala magaalada laascanood caasho siciid faarax waa siddeed iyo toban jir barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayagoo waramaysaa hibadan dhanka sawirka ay gacanta ku samayso waxyaalaha aan sawiro waxaa ka mid ah sidoo kale sawirada turjumaya hooy waalidiinta ilmahooda sidoo kale sawirada hidiyo dhaqanka sidoo kale sawirada cadceedu markay sii dhacayso iyo sawiro kaloo badan waxaan bilaabay hibadan bishiisii koobaad shaniyo tobankeedii ayaan ogaaday hibadan inaan leeyahay hadda da-daadu waa sideed iyo toban fasalka afraad ee dugsiga sare aad maraysaa waxyaabahaad adeegsato iyo waxaad ugu jeceshahay inaad sawirto oo kale bal iga war waxyaalaha adeegsado waxaa ka mid ah kaladhaan qalinbeesal iyo qalimo kale sidoo kale waxaan ugu jecelaa aada iyo aadna aan ugu jecelaa sawirada ka turjumaya waalidiinta markay waali ciyaalkooda la hadlayaan sawiradaas ayaan aada u taageeraa ha sawirada deegaanka sidoo kale sawirada hidiya dhaqanka sidoo kale sawirada ka turjumaya sawiradaad soo bandhigtay oo kale habeenka dhood waxaa ku jiray kuwa hidaya dhaqanka dhaqanka oo kale ka turjumaya midabo kala duwan leh xagga faamilka hooyana ugu horeyso sidoo kale asxaabta xagga bulshada marka laego asxaabta ama dhallinyarada dadka igu dhiirigeliya way badan yihiin laakiin shakhsiga aadka igu dhiirigelinta badan waa miska cabdixakiin cumar iyadana aad iyo aad baan ugu mahad celinaya dhowaad waxaa la qabtay in shirweynihii ballaarna ay haweenka gobolka soo la isugu yimaadeen waxyaabaad ku soo bandhigtay maxaa ka mid ah bandhigii maalintii dhaweed waxaan kusoo bandhigay sawiro badan ay ka mid yihiin sawir turjuminaya hidiya dhaqankeena sidoo kale sawir cunug yar oo soo fadhiya sidoo kale doctoor sidoo kale sawir cadceed tusinaya waxyaabaad mustaqbalka dambe hiigsanayso waad doonaysa inaad farshaxankan aad hadda bilowday aada gacanta ku hayso maxay yihiin waxaan mustaqbalka rajayn doonaa inaan meel sare ka gaadho oo aan sidan kasii horumariyo haddii ilaahay idmo sidoo kale khayre axmed cabdiraxmaan waxay dhigataa dugsiyada sare ee ku yaala magaalada laascanood khayra waxay iyaduna ka mid tahay gabdhaha magaalada laascanood ee farshaxan ka sameeya barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa uga waramaysa hibadani iyo goortii oo ay bilowday
waxyaalaha aan sawiro markii u horreysay waxaan ka bilaabay fashion designer yacni sida toobabka dumarka loogu tolo aan jeclaa inaan noqdo laakiin markaa arkay in laygu dhiirigeliyey waxaa isku dayay anoo kaladhaantii oo kaladhaan yacni tayo leh oo fiican aanan helin in aan sameeyo warqado ayagu kaladhaysan oo decorationa intaan soo qaato aan jeexjeexo oo yacni maqas geliyo oo siday ay tahay aan u sameeyo yacni kaladhaan fiican ma helo oo tayo leh laakiin warqadahaas aan u isticmaalaa kaladhaanta wixii ugu horreeyaan ka bilaabayna wuxuu ahaa fashion designer inaan bal noo sharax waxyaabaha sida weyn aad u samayso ma nooca dharka loo isticmaalaa ma ubaxyada bal ka warar waa kuweena farshaxankaad adigu sida weyn u samayso
fashion designerka haa waa sameeyaa waxaa kaloo sameeyaa yacni cadceeda oo sii dhacasa sida caasheegisoo kale geedkiiyo sawiran cadceedii sii dhacaso doogiyo muuqda oo yacni miis aan halkan iska soo dhigtay yacni kaarjibin bay ii tahay baa dhigi karaa balka war waxyaabaha kale sida weyn aad u xiisayso aad sawirto maxaa ka mid ah horta waxaan ahay makeup artisti xina artistina waa ahay wuxuu ugu horeeya aan bilaabo wuxuu ahaa xina artisti yacni marka aad xina artisti aad tahay waxay kuu fududaanaysaa inaad wax walba sawiri kartid maadaama waa ahaa qof sharaxaada iyo waxaa waxeeya aan isku dayay sawiraadii way ii fududaatay waxaana isku wadaa waxbarashadii iyo shaqadii iyo aartigeyga kale bal qaabka aada u sawirta meekaabka oo aada hablaha u tusto oo kale iyo noocyada uu ka kooban yahay iyo sidaad u adeegsatoo kale waxa lagaa weydiiye bal iga war
horta waxaa isku dayaa inaa yacni muhiimadda horta meekaabka dumarka marka laga hadlayo muhiimadda waxa weeye inaad taqaanid suuniyaha iyo indhaha sidoo kale waxaa isku dayaa inaa inta waraaq soo qaato siiniyahana si qurux badan aa ugu sameeyo indhihiina aan u kalareeyo xataa yacni baalasha waxay dumarku dhahaan baadadka aan u saaro anoo beesal ugu sawiraya
mustaqbalka maxaa rajeynaysaa mustaqbalka waxaa rajeynayaa inaan noqdo artisteriyad dhinac walba isugu jirta hadday noqoto xinne hadday noqoto xagga qurxinta dumarka iyo hadday noqoto aarti farshaxan caadiya cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka xasan gantaal jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo tallaaba socodkaaga timaha dhererkooda tartiib hadalkaaga jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga timaha dhererkooda tartiib hadalkaaga hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysa tusaalaha fiican kabtaa kugu raacaya hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysa tusaalaha fiican tabtaa kugu raacaya saddexna ka tilmaama tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay tayooyi quruxdaada tallaan ku samayn hargaysa aan ka taago muqdisho aan ka taago boosaaso aan ka taago hooy jabuuti aan ka taago garowe aan ka taago jijiga aan ka taago saddexna ka tilmaama tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay tayooyin quruxdaada tallaan ku samayn hargaysa aan ka taago boosaasa aan ka taago garrisa aan ka taago hoyga dogob aan ka taago lasqoray aan ka taago buhodle aan ka taago saddexna ka tilmaama tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay tayooyi quruxdaada tallaan ku samayn bardhere aan ka taago barbara aan ka taago burcana aan ka taago hoy baydhabo aan ka taago baraawe aan ka taago laascano aan ka taago
dhalinyaro badan oo ka mid a kalluumaysatada magaalada boosaaso ayaa ka faa'iidaystay tobabar ku saabsanaa soo saarista iyo weliba samaynta kalluunka tobabarkan iyo weliba ujeeddada laga lahaa ayaa waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf uu ka waraystay cabdilaahi cali cartan oo ka mid a macallimiintii bixinaysay tobabarkan runtii tababarkan wax ku saabsanaa ah ee karuqaadista xirfadda dadka kalluunka ka shaqeeya ama hooyooyinka kala duwan leh sida dadka guryaha ku sameeya ama xaafadaha ku samaysta sida dadka kuukariska ah oo maqaaxiyaha iyo hoteelada ka shaqeeya sida hooyooyinka iyo dadka kaleeto oo dhallinyarada ama waxgaradka kaleeta ay uga faa'iidaystaan kalluunka qaabka ugu wanaagsan ay uga faa'iidaysan karayaan kalluunka noocyadiisa kala duwan hababka loo sameeyo ayuu tababarkaas ku saabsanaa waxaana ka faa'iidaystay dadka ka ganacsada kalluunka dadka hoteelada ka shaqeeya dadka guryaha leh iyo dadka fishmongerska la yidhahdo suuqayada iyo meheradaha kule oo sida dheyliga ah kalluunka u sameeya ujeeddada ka leedihiin marka intaa inaad tababartaan haweenkan iyo weliba dhalinyaradan suuqyada magaalada boosaaso ku iibiya runtii ujeedada laga leeya waxa weye waa kuruqaadista xirfadda kala gadisan ee kalluumaysatada puntland ku nool tababarka hore waxa looga qabtay magaalada gaalkacyo garaacad qardho iyo boosaaso oo guud ahaantood loogu talagalay in xirfadooda kor loogu qaado si kalluunka noocyada qaababka loo sameeyo qaababkii primitiveka horeeto qaab ka gadisanoo dad caalamka kasoo shaqeeyey oo wadamo kale kasoo shaqeeyey oo qaababka loo sameeyo qeyb weyn waxa weye ka bixiya tababarka amaasi dadka xirfadda loo gaarsiin lahaa hadda marka dadkii la tababaray oo loo tababaray qaabka qaabka internationalka loo sameeyo kalluunada ama kalluunka loo duwo ama ama loo forneeyo ayaa maanta waxa ay sii tababarayaan dadkii kaleeto marka shaqadan ujeedada kuwaad waxa weye in kalluumaysatada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan puntland inay helaan xirfad ku filan qaabka qaboojinta qaabka markii la qalayo loola qalayo markii la cunayo qaabka loo cunayo oo loo mataqaanaa loo farsameynayo marka guud ahaan waxaan isdhigi karnaa magaalooyinka kale gadisan waxay ka heleen ama hay-adda fair fishon fursad u siisay inay habnololeedkoodii iyoiyo mataqaanaa iyo shaqo abuurba runtii magaalada boosaas waxaad ku arkadhaa haween la tababaray iyo dhallinyaro oo maanta leh shalay markii ay hay-addu tababaraysay ma lahayn wax xirfad ah laakiin maanta waxay leeyihin meherado maqaaxiyo ay ku shaqayso dadka kalluunka ugu dabaan marka waxaa dhii kara habka hore dhan waxbaa iska bedelay qaab fiican oo aan dadka hataa sonkorta qaba dhiikarka qaba iyo xanuunada kaleeto qaab ka gedisan oo ay u cuni karayaan baa loogu talaga in loo sameeyey waa maxadsanta cabdulaahi waxaa jira dadka aad soo sheegtay inay ku sameeyaan hareeraha wadooyinka laamiga magaalada boosaaso iyagoo oo aan wax dalladaa haysan ama goobo dadsan oo kalluunka ay ku iibinayaan marka qorshihiina ma idinku jira inaad dadkan u samaysaan dallado ay ku iibiyaan oo qoraxda ay ka galaan kalluunkana ay ku xifdiyaan runtii waa mahadsan tahay hay-addu waxay samaysay xarumo magaalooyinka kale sida gaalkacyo iyo qardho iyo garaacad oo kaleeto loogu talagalay dadkaas meelihii ay awal waayiga horeeta ee la-aaya meela ku keydsadaan qoraxda la fariisan jira inay xarumaha ku gataan ku diyaarsadaan dadkana kostomarkuna ugu yimaado marka weli ma aanaan gaarin inaanu dadka suuqyada jooga ay si toosa wax lagu qabto laakiin waxaa qorshaha ku jira ama shaqooyinka muhiimka ay hay-addu qabatay waxaa ka mid a in suuqyo loo diyaariyay ay ku ganacsadaan kalluunkiina ku keydsadaan dadkana iyo macaamiishaan ay kaa gataan marka insha allahu tacala wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland qorshayaal badan bay wadaa oo anagu ruuxaygu hadda qayb ka ahayn inaanu sidii loo heli lahaa ay qayb uga noqoto laakiin insha allah waanu gaarayna haddii aabeen muxuu ku bedelayaa marka qaabkii hore ay dhallinyarada kalluunka u shiidli jireen u qali jireen u iibsan jireen tobabarkan kadib runtii halayska tababarka waxaa la yidhahdaa no west all test oo kalluunka waagii horta madaxa markii la qalo waa la tuuri jiray markii la sameeyo la dubo inta badan coloosha iyo beerka iyo lagama faa'iidaysan jirin marka waxaa moodaa hadda in dadku ay aada u fahmayaan weliba qaabka samaynta loo sameeyo ayay xirfadoodu qeyb weyn ka bedeshay oo waxaa lais odhan karaa waayiga horta qaabkii ay u samayn jireen ama intii saliid la dhexgeliyo qaab kana kharashyar kana xirfadir ayay u tababareen tababarayaasha hay-adda oo bixinaya si dadkuna ugu dhiiradaan inay wax abuurtaan namber labo dadka gadanaya kostomarkana uu dhadhankooda iyo mataqaanaa u soo jiito waxyaa mataqaana waxa wey qaabkii hore qaabka gadisan ee u noqoto wacyigelin baa jirdhaa xanuunka coronavirus oo kale arrimahaas maka wacyigelisay in golofya ay gashtaan in kalluunka ay nadaafadiisa ilaaliyaan kalluumaysatada ee magaalada boosaaso runtii ha waxaanu ka qabanay barnaamij ku saabsanaa covid nnteenka qaabka uga hortegayeen maadaama ay yihiin dadka dhayli day to day transactionska ama kalluunka dadku ay yimaadaan nadaafadooda qaabka u ilaalinayaan waxaan u qaybinay kolofisyo agabkii kala gasnaa ee lagu hortegay protection tuuliskii o dhan oo lagu talagalay inay ka qaataan haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
aan ku horeyne kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee kooxaha kubadda cagta ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadan ayaana ahaa lugta labaad ee bilowga heerka guruubyada ee koobkaasi kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha lecomotive moscow iyo bayer munikh kaas oo kooxda bayer munikh ay ku adkaatay laba gool iyo gool kooxda bayer munikh ayaana guushaasi ku gaartay iyadoo marti u ahayd kooxda lecomotive moscow xidigaha kooxda bayer munikh ayaana muujiyey sida ay u yihiin koox koobka difaacan karta kaasoo ay ku guulaysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafay kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa dhacay ee koobkaasi ka tirsan ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha atlantic madrid iyo salisburg kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda atlantico madrid oo garoonkeeda joogta waxa ay kooxdii ka timid dalka jarmalka ee zelisburg uga adkaatay saddex gool iyo laba gool kooxda ka dhisan dalka sbain ayaana guul ku gaartay garoonkeeda shaktar doneski oo gruubkeeda hogaaminaysana waxa ay barbaro ebri ebra isla dhaaf waayeen kooxda kubadda cagta inter milan ee ka dhisan dalka talyaaniga kulanka labaad ee gruubkaasi ayaa waxa uu dhex maray kooxaha brosia manjalabaj iyo kooxda real madrid kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda real madrid waxa ay qarka u fuushay in laga adkaado kooxda brusia manjalabaj oo laba gool la timid ciyaarta ayaa daqiiqadihii dambe kooxda real madrid waxaa u suura gashay inay laba gool iska soo gudaan taas oo kusoo dhammaatay barbaro laba gool iyo laba gool ah kooxda manchester cityna waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda maksee ee ka dhisan dalka faransiiska manchester city ayaana gaaraysa guushii labaad ee gruubkeeda f c borto oo guuldaro kala soo kulantay toddobaadkii hore kooxda manchester cityna waxa ay labiyo eber uga badiyeen kooxda olombiakos ee ka dhisan dalka griiga kooxda reer burtuqal ayaana hadda heshay saddexdii dhibcood ee ugu horreeyey ee gruubkeeda kooxda atlanta ee kubadda cagta ee dalka talyaanigana waxa ay barbaro laba gool iyo laba goola isla dhaaf waayeen kooxda ajakis ee dalka netherland kooxda liverpoolna waxa ay laba gool iyo eber uga badisay kooxda kale ee michelan kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa la ciyaarayaa waxaana ka mid ah kulanka kooxda chelsea ay u martii doonto kooxda kale ee crosndar sevillana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda renes brusi dortmondna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee zanad st petersburg clab ruge iyo lazia ayaa wada ciyaari doona kulanka sida weyn loo wada sugayo ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha yuventus iyo barcelona labadan kooxood oo ku wada jira gruubka g ayaa kulankooda waxa uu yahay midka ugu adag ee gruubkaasi laga daawanayo ciyaartan ayaa waxaa xiise u yeelaya maadaama labada kooxood ay u kala ciyaaraan leonel messi iyo christiano ronaldo oo muddo dheer kusoo tartamayay horyaalka laliiga ee dalka sbain laakiin juventus ayaa war aan wanaagsanayn ka helaysa xidigooda christiano ronaldo kaas oo aan taam u ahayn inuu wajaho kooxdii ay muddada dheer soo xifiltamayeen ee barcelona christiano ronaldo ayaa laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban bartamihii bishan aan ku jirno ee oktoobar laakiin dib ayaa loo baaray kadibna waxa uu noqday bositive ronaldo ayaa baaritaankii u dambeeyey ee lagu sameeyey negative noqon waayey taasoo sabab u ah inuu seego kulanka kooxdiisa ay caawa kaga hortegayso kooxda barcelona ronaldo ayaase fursad u haysta in kooxda barcelona uu ka hortago bisha desembar lugta labaad ee kooxdiisa yuventus ay la ciyaari doonto kooxdaasi oo ka dhici doona garoonka kamnu ee kooxda catalonia ronaldo iyo messi ayaa ahaa labada ciyaaryahan ee koob iyo tobankii sannadood ee u dambeeyey sida adag ugu tartamayay kubadda dahabka ee laacibka ugu wanaagsan ee caalamka kulanka u dambeeya ee kulamada caawa dhacaya ayaa dhex maraya kooxaha franfros iyo dinamakef sidaas ayuunu ku socon doonaa koobka horyaalada yurub ee uefa champions league wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal aan dhinacii kaalmo heesaa jalleecno islamarkaana ay ku wada nasanno codka fanaanka maxamed biike
armuudii hal jacayl naftayda duugaashada armuudii hal jacayl naftayda duugaashada hadduu arnu anaygu daraa qabrigay dadaxshayo diiwaanka diiwaanka armaanga hadduu almedugta dhigay arnu anaygu daraa qabrigay dadaxshayo diiwaanka diiwaanka armaangala daymoy anigoo ku jecel naftaydana aan doowayn armadiga doorsataayo cidlada igu dayrisaayo dalkaysta meelo kale daymoy anigoo ku jecel naftaydana aan dooway armadiga doorsataa dillada igu dayrisaayo dalxiiska meelo kale danteenna adahayo kaladaan ku daynayaa ado adooy diilnaxaya qalbiga raxmadii garto danteenna adahayo kaladaan ku daynayaa adooy diilnaxaya qalbiga raxmadii garto dogigu noqdaa inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisa dogigu noqdaa inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisa markii dunta loogu xidhay armaad adnadaanada docdaada ka yeelata hadday hodan diidaro markii dunta loogu xidhay armaad adnadaanada docdaada docdaada ka yeelata annoo ku daacado jidkayguna ku doonayo wadnaha dabarkuugu xidhay armaadaxdii doorisaayo
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena duurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
annoo ku daacado jidkayguna ku doonayo wadnaha dabarkuugu xidhay armadaxdii doorisaayo dawaafta meelo kale danteenna adahayo kaladaan ku daynayaa adooy diirnaxaya qalbiga raxmadii gado adahayo taladan ku daynaya